mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga shanaad kulankiisa wadajirka ah ee saddexaad waxaana shir gudoominayey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa akhrinta labaad ee warbixinta xisaab xirka sanad maaliyadeedka gudoomiyaha guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maxamed faarax nuux ayaa ka waramaya xisaab xirka miisaaniyadda
guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriya federaalk soomaaliya waxay si qoto dheer u falanqeeyeen warbixinta loo soo gudbiyey oo kale ah ee warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud b warbixinta xafiiska antidhowraha guud sidoo kale guddigu wuxuu si isbabardhigay isbardhig ku sameeyey kula talgalka miisaaniyadda iyo warbixinta xisaab xirka dhabtaa labo isbabardhigga guud ee miisaaniyadda iyo xisaab xirka wadarta guud ee miisaaniyadda waxaa la qoondeeyey waxay ahayd milyan milyan waxaa soo xerooday dakhli ahaan dakhli dhan dolar isla markaa waxaa soo xeroon lacag dhan milyan taas oo ka dhigan hoosudhac gaaraya
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo kulanka soo xira ayaa sheegay in maanta lasoo gabagabeeyey kadoodista xisaab xirka sanad maaliyadeedka
go'aanada iyo sanataraday maanta ka soo qaybgalay kulankan aad iyo aad aad umahadsantihiin sidaad la socotiinba xisaab xirka aqrinta labaad guddiga ayaa iska leh inay soo diyaariyaan hadda xildhibaanada yimaadana ay mataqaan su-aalahooda noodgareystaan qortaan si meelaha ay xildhibaanada su-aalaha ka qabaan akhrinta saddexaad loogu soo saxo oo loo keeno marka su-aalihiina guddiga waa qaateen ayagaana soo saxaaya wixii ay mataqaan qalaalay ku jiraan akhrinta saddexaadina miisaaniyadda u gudubtay marka akhrin saddexaan iskugu imaan doonaa kulankeygana waa noo xiran yahay si kastaba guddiga maaliyadda ee labada aqal ayaa si toos ah loogu wareejiyey xisaab xirka sanad maaliyadeedka si ay u soo diyaariyaan akhrinta saddexaad dibna ay golaha ugu soo celiyaan